فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi araxmaani araxiim salaamun calaykum kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhowxa waraysiyada qodobada caawaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah in ka badan labaatan askari oo dhimasho iyo dhaawac uga noqday dowladda federaalka dagaalo maanta ka dhacay deegaanka qayacad ee gobolka mudug faahfaahin dheeraada oo ku aadan dhacdadaasi ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbi doonnaa wilaayadii islaamiga ah ee mudug oo war ka soo saartay dagaalkaasina barnaamijka waad ku dhegaysan doontaan xaflad lagu dooranayay nabadoon beesha sida ku matala wilaayada jubbada dhexe oo ka dhacday degmada jilad mas-uuliyiin salaadiin waxgarad iyo abwaano ka qayb galay munaasabadda kelimaadkooda ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan barnaamijka sidoo kale inta uu socdo qodobadan idinkugu hayno waxaa ka mid ah waxaa faraha ka sii baxay xaaladda gobolka tanarifa oo ka mid ah dhulka ay gumaysata dowladda kenya halkaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka socdeen dagaalo culus waxaan idiin soo gudbi doonnaa culimmada gobolka oo baaq nabadeed u diraya beelaha ku dagaalamaya halkaas iyo khasaaraha ka dhashay mucaaradka somalilan uu ku hanjabay inay sii wadi doonaan dhagaxaanta ay ku weerarayaan xisbiga talada haya ee maamulkaas qodobadaas iyo barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa xubintii caafimaadka iyo warkii iyo caalamka
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag caawa waa habeenimo ay arbaca soo galayso taariikhda hijiriyadana waxay ku asteysan tahay saddex iyo tobanka bisha afaraad sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena waxay ku aadan tahay shan iyo tobanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatanka qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ayaad dhegaystayaal goordhow maqli doontaan balse waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxaa habeen walba inoo soo jeediya wariyaheen cabdiraxmaan beder dagaallo culus oo maanta ka dhacay deegaanka qaycad ee gobolka mudug islamarkaana isku fara saareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka ayaa waxay sababeen khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kuwaasoo la gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka sideed askari ayaa looga dilay ciidamada dowladda federaalka dagaalkaas halka looga dhaawacay shan iyo toban askari oo kale waxaana la wareegay goobta uu dagaalka ka dhacay oo iminka ku sugan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wararka ayaana sheegaya in ciidamada dowladda federaalka la jabiyey muddo shan goor ah dagaalkan ayaa ku biiraya dagaaladan kala joogsiga laynay ka soconaya bariga afrika laguna dhig bixinayo soo duulayaasha afrikaanta atmis iyo ciidamada soomaalida ee ku safka ah duqima ka dhacay khaza ayaa waxay sababeen istishaadka dad badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwo kaloo fara badan deegaanka baniiseyl ee bariga magaalada khaniunis ee koonfurta marinka khaza waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duqin aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqayntaasi ku shahiday siday wararku sheegayaan in ka badan toban ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan oo laba ka mid ah sida la sheegaya ay yihiin dhaawacyo halis ah waxaana dhammaan dadka dhaawacyada qaba la geeyay isbitaalka caafimaadka ee naasir ee ku yaala isla magaaladani halkaasoo lagula tacaalaya dhaawacyadooda weerar kale oo xagga cirka ay ciidanka yuhuudda ku burburiyeen saddex guroo ku yaala xaafadda sabar ee koonfurta magaalada khaza waxayna kooxaha gurmadka deg deg ay sheegeen inay goobta ka soo saareen laba qof oo shuhada ah iyadoona labaadii goobaya labiyo toban qof oo kale kuwaasoo la rumaysanaya inay ku jiraan burburka guryahaas shan qof ayaa sidoo kale ku shahiidiyey weerar ka dhacay xerada nuseyraad ee bartamaha khaza deegaanka talla zactar ee jabbaaliya iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ku garaaceen duqiimaad u xoogan waxaana ku shahiidiyey dad badan oo shacab ah halkay sidoo kale ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan afar iyo labaatankii saac inu soo dhaafnay waxay ciidanka yuhuudda marinka khaza ka geysteen duqiimo kala duwan oy ku beegsadeen goobo iyo guryo ay degan yihiin dad shacab ah kuwaasoo ku yaala xaafadaha iyo xerooyinka khaza sida la soo warinaya waxaa duqeymahaasi ku shahiiday wax ka badan lixdan iyo kow ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan maamulka saynad iyo wuda oo sheegay qorshaha lagu weeraraya iiraan inuu diyaar u yahay in la fuliyo warbaahinta saynada ayaa maanta oo talaadaha sheegtay in heshiis buuxa laga gaaray goobta iyo wakhtigii laga jawaabi lahaa weerarkii iiraan kadib markii ay sameeyeen wadatashiyo dhanka ammaanka ah warbaahinta ayaa sidoo kale sheegtay in qorshe lagu weerarayay iiraan inuu yahay mid laga sugayay ansixintiisa golaha wasiirada si loo dhaqangeliyo wargeeska yaadiya cooda xaranood ee ka soo baxa dhulka maamulka yuhuudda ayaa sheegay in go-aanka lagu weeraray iiraan ay qaadan doonaan ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda benyamin netanyahu wasiirka difaaca iyo madaxa shaqaalaha hartis haliifi golaha wasiirada ayaana dib weegis ku sameyni doona go-aankaas wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu kulmo qarsoodiya fiidlimadii xada la qaatay taliyayaasha ciidamadii kuwa sirdoonka oo ay ka wada hadleen qorshaha weerarka lagu qaadaya iiraan wargeyska ayaa xaqiijiyeen kulanka qarsoodiga uu netanyahu ku soo daray wasiirka difaaca iyo madaxa shaqaalaha waxaana lagu qabtay xarun sirdoon dowladda yukrain ayaa hal maalin gudeeda looga dilay gobolka kiriski wax ka badan laba boqol oo askari dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday khasaaraha ciidamada yukrain lagu gaarsiiyey maanta oo keliya inuu gaarayo wax ka badan boqol iyo sagaashan askari halka uu ku jiro khasaare maadi oo aad u badan war-saxaafadeed kooban oo ka soo baxay wasaaradda difaaca yuhuudda ayaa lagu yidhi khasaaraha ciidamada yukrain ee hal maalin gudaheeda ayaa gaaray dhimashada laba boqol oo askari iyadoo sidoo kale laga gubay afar gaari oo gaashaaman dhanka kale saraakiisha yukrain ayaa barta facebooka ku sheegay iyadoona ciidamada moscow si wadaan adeegsiga banbooyinka la hago ciidamada saynada yuhuudda ayaa weeraro kala duwan ka geystay daanta galbeedda maanta barqadya iyo ciidamadii gumista yuhuudda xoog ku galeen magaalooyin ku yaala daanta galbeedda waxayna bilaabeen olole ay ku xirxirayaan shacabka iyagoona dagaalla kala kulmay kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ee ku sugan magaalada duubaas ee waqooyiga daanta galbeedda goobjoogayaal ayaa ku waramaya in ciidamada yuhuudda ay gudaha u galeen magaalada duubaas iyagoona wata ciidamo tiro badan iyo gaadiidka dagaalka taasoo keentay in halkaas uu dagaal ka qarxo dhinaca kale la wareedya ayaa u sheegay shabakada aljaziira in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay qabteen laba wiil oo dhallinyaro ah kadib markii ay goodoomiyeen gurigooda ku yeelay xerada balaad ah ee bariga nabolis waxayna sidoo kale xoog ku galeen ciidanka yuhuudda dhowr tuulo oo dhaca dhanka bariya magaalada nabolis askar badan oo xabashiya ayaa waxay ka qayb qaadanayaan gumaadka shacabka khaza dad ethoobiyan oo yuhuud noqday ayaa la arkay iyagoo kaabaya ciidamada saynada yuhuudda muuqaale lagu faafiyey baraha bulshada ayaa waxaa lagu arkayaa askar ethoobiyan yuhuudda oo ka qayb qaadanaya dagaalka khaza askarta xabashida ayaa iyagoo sita calanka dowladda xabashida ethoobiya dhambaalla ka soo diraya dhulka falastiin ee gumbisiga yuhuudda ku hoos jira waxayna ku faanaya inay difaacayaan saynada yuhuudda ee xoogga lagu dejiyay dhulka muslimiinta ee falastiin ciidamada saynad iyo kuwa xabashida ayaana hal difaac iskula jira waxayna isla xasuuqayaan muslimiinta lagu goodoomiyey marinka khaza dadka yahuudda ee ka tagay dhanka waddanka ethoobiya ee dhacabariga qaaradda afrika ayaa waxay kale nugle ka qaadanayaan gumaadka dumarka iyo carruurta aan awoodin inay difaacaan naftooda wararka ayaana sheegayaan askarta ethoobiyaanka khaza lagu geeyey qaab baclooshoodu shaqaystayaalnimo iyagoona halkaasi ku wajahaya dacarta dagaalka iyo jaxiimada gantalada muqaawamada weerar keligii duulima ayaa ka dhacay dhulka yuhuudda xooga ku haysatay falastiin weerar toogashaah ayaa waxaa saacadii lasoo dhaafay laga soo warinayaa magaalada usduud ee koonfurta dhulka yuhuudda xooga ku haysatay falastiin waxaanay warar ku sheegayeen in weerarkaasi lagu dhaawacay afar ka mid a booliiska saynada iyadoona qofka weerarkaasi fuliyey uu halkaas kaga baxsaday kadib markii warsaasta ku hubsaday ciidamada daalimiinta ah ee gumaysiga ka wada dhulka falastiin fuliyaha weerarka ayaana wuxuu ku hubaysnaa bastoolad siday soo warinayaan ciidamada ammaanka ee maamulka saynada ilaa iyo hadda wax waraa kama soo saarin ciidamada ammaanka ee saynada qofka weerarka fuliyey iyagoona ilaa iminka baaraya shakhsiga uu ahaa qofkaasi iyo halka uu ka yimaaday iyo sidoo kale cidda ku garabsiisay inuu halkani soo gaaray isaga wata huuba wararka qaar ayaana sheegayeen ruuxa fuliyey weerarkan keligii dulima ah uu beegsaday gaaray wateen booliiska saynada wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanageynta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay dagaaladii maantay ka dhacay deegaanka qayacad waaliga wilaayadii islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamse ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee andalus wuxuu warbixin dheeraada kaga bixiyey dagaaladii maantay ka dhacay halkaas bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekhana sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada islaamiga ee mudug ku soo dhowow idaacadda islaamiga al andalus jazaaka allahu khayran waa dhawahay idaacat landris ee sheekhana maanta qeyba ka mid a wilaayada islaamiga ah ee mudug dagaalla ayaa ka dhacay bal dagaalladaas iyo meelaha ay ka dhaceen inooga waran jazaaka allahu khayran bismillahi alxamdulilah rabbi alcaalamiin sala allahu wasalama wabaaraka calaa maxamedin waaalihi wasalama ajmaciin su-aashaad weydiisay markaan si kooban uga jawaabo allah baa ku mahadsan guusha iyo gacanta naga siiya cadowga meesha la yidhaahdo qayxad duleedkeeda ee waqooyi baa dagaalku maanta ka dhacay allah baanu ku mahadsan nimankii soo duulayaasha ahaa ee ku soo duulay deegaanka nabadda ah ee diinta ilaahay lagu maamulayay iyo dadkeeda ayagoo runtii khasaaro lixaad la garabka u saaran tahay meelihii ay kasoo duuleen ku carareen ayagoo bakti iyo dhaawac jiidaaya allah baanu ku mahadsan sheekhana sheekh xasan abu xamsa ee maanta tiro shan jeer ah ayay maleeshiyaad kirdada soo rogaal celiyeen oo dagaallo culus ayaa deegaankaasi ka dhacay bal ogaalkiin khasaaraha cadowga gaaray waa imisa alxamdulilah wama nasru ilaa min cindi illaah allah baa ku mahadsan awooddaas isagaa iskale isagaa naga guuleeyey intaan xaqiijinnay nimankaa dhaawacooda iyo dhimashadooda markii la isku daro inta annaga aan xaqiijinnay waxa weeyaan saddex iyo labaatan dhimasho iyo dhaawac isugu jirta waaye inta annaga aan xaqiijinay waa gartay maleeshiyaadkan duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulayo shareecada islaamka ee ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug yay ahaayeen iyaga waa uun isdhahaysato qashan oo waxaan maxawisleyda la yidhaahdo iyo bangaraafta kuwa la yidhaahdo iyo magaranaysaa dagaalka waxaa qayb ka ahaa siriibiyiinta maraykanka qayb ka ahaa adigu isbahaysato waxay ahaayeen muftidiin iyo saliibiyiin iskugu jirtay ahaayeen oo magacyo kala duwan leh waa gartay dhowaan sidoo kale waxaan ka warhaynaa in weerar dhabagal ah uu ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada xaradheere ee wilaayada mudug bal weerarkaas iyo khasaarihiisa iyo qaabka u dhacay baaraka allahu fiika waa jiriyey dagaalkaas waa jiriyey dhabagalkaas waa jiray cadow sidaasoo kale dad muslimiin ahoo shareecada ilaahay hoos harsanaya inay dumiyaan doonayey deegaanadooda bilolqaystaan fasaadiyaan doonayay ahaayeen runtii waana laga hortegey kamiin barakaysan baa loo dhigay ilaahay baana ku mahadsane ayagoo runtii dabti iyo dhaawac badan jiidaayey goobihii ay ka soo baxeen galeen allah baana ku mahadsan
sheekhana sheekh xasan abu xamsa marka laga soo tago weeraradan ka dhacay qeyba ka mid a wilaayada islaamiga ee mudug markan waxaa si guud inooga warantaa xaaladda wilaayada aad mas-uulka ka tahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin jazaaka allahu khayran walaayada mudug si guud waxay la qabtaa walaayaadka islaamiga ah cadowga kusoo duulay silbiyiinta asalka iyo iskugu jiro ma garanaysaa murtidiinta isugu jiro weerarada lagu soo qaaday walaayaadka islaamiga la wadaagtaa si gaara markaan uga warbixino alxamdulilah rabbilcaalamiin runtii amni iyo nolol macnale hay haystaan inteeda badan meelaha qaar cadowgu ou ama hadda soo duula ama horey fariisimaha u lahaadee ou gacanta ku hayana waa jiraan roobabkiina waa ka bilowdeen oo hadda alxamdulilaahi waa qabowdaayo meelo badanaa roob ka dahay dadku insha allahu tacaala inay ilaahay usoo dhamaystirana waa sugayaan waana rajadooda aad bay u fiican tahay allah baa ku mahadsanay si guud walaayadu hadda waa cadowgaas iyo gacma taagtaagaas laga reebo si guud alxamdulilah walaayadu aad u fiican tahay ayada bulshadeeduna waa bulsho runtii ayaga iyo walaayadoodu ay yihiin gacan mid ah insha allahu tacaala ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku dhaqan wilaayada mudug iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah waxaan leeyahay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istabaaxuu waxa waaye gaalada haddii ay inka raalli noqon mayaan inkamana harayaan ilaa ma garanaysaa inka saaraan ay inka celiyaan diintiina ay inka celiyaan in aad iska celisaan oo si wadajir ah uga hortagtaan oo mujaahidiinta aad kaalmaysataan u taagan maanta kitaabka ilaahay u taagan aad kaashataan na moogiyo si kale inkagama harayaan waxaan leeyahay marka waxtasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu bulshada muslimiinta ah meel kastay joogaan si gaar ah gobolka mudug bulshada ku nool waxaan leeyahay ilaahay kitaabkiisa qabsada iskaashada adanku iskaashada mujaahidiintiina kaashada ilaahay kitaabkiisana qabsada ma garanaysaa cadowga soo duulayaasha ah ee doonaya inay diinkiina fidneeyaan ee doonaya inay magaranaysaa deeqdiina ay buliqaystaan ee doonaya inay maarkaysaa sharafkiina iyo xirdigiina ay ku tuntaan oo ay inkugu filan tahay sifre ay inkugu filan tahay meelaha hadda ay joogaan iyo meelihii ay soo galeen sanad ka hor ay soo galeen oo ilaahay nooga saaray wixii ay sameeyeen hare ay inkugu filan tahay waxaan leeyahay wardadii oo muslimiinta oo fadhiga kaca cadowga iska celiya ilaahay kitaabkiisana qarsada isagaa nagu filan isagaa ma arkaysaa aan ku noqon karnaa ummad ummad jirto aan ku noqon karnaa isagaan amnigeena ku xaqiijin karnaa isagaan ma garanaysaa sharafkeena iyo xirdigeena ku ilaalin karnaa waxaan leeyahay marka dad yow iskaashi muujiya ilahay kitaabkiisana aan isu kaashanno aad baad u mahadsantaha sheekhana sheekh xasan abu xamsa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaagkaasi wuxuu ahaa sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee mudug oo faahfaahin dheeraada ka bixiyey dagaaladii maantay ka dhacay deegaanka qaycad
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag dhegaystayaal weli barnaamijka dhow waxaa waraysiid ayaad maqlaysaan qaybihiisa hore ayaan ku wada jirnaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka caawa waa xalqada lixdan iyo labaad waxaa aalaaba halkan inooga soo jeediya oo xubintan aynu ku waraysanaa doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waxaad caawan nooga warbixisaa infekshanka ku dhaca dhiigga carruurta siddeed iyo labaatanka maalmood ee umusha maxaa tala ah oo aad hooyooyinka ka siin lahayd xanuunkan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أدي أنا ومحسن تهي neonatal sepsis ama cudurka ku dhaca ilmaha umusha lagula jiro oo weliba nooca dhiigga raaca ah ee cudurkan waa cudur dilaa ah ilmahana waa lagu arkaa waxaana loo kala saaraa cudurkaas mid degdega oo ah hal maalin ilaa saddex maalin mid ku dhacayo mid ku dhacayo wixii ka badan afar maalin saasaa loo kala saaraa calaamadaha cudurkan lagu- lagu arko waxaa kamid ah qandho ka sareysa soddon iyo sideed darajo jisniga naqaska oo cunuga ku dhega ee, sokorta oo ka dhacda naaska uu diido qalal ee, wadna garaaci soo yaraado walow marka u horeysaba uu wadna garaac zaa'id noqonayo calaamadahaas ugu caansan cudurka marka waa cudur halis ah waxaana marka ugu dambeyn lagu baaraa ama go-aan looga gaaraa cudurkan waxay tahay c s f analysis culture intaba waa loo baahan yahay iyo c p c Eh, maamulidiisa iyo daaweyntiisana waa pharmacotherapy oo waa la daaweeyaa haddii xilliga ay m- suurtagalka ay tahay la keeno marka eh, talooyinkaasina waxaa kamid a hooyooyinka haddii calaamadaha aan sheegay ay arkaan oo ay kamid tahay qalal qandho sareyso cunugoo naaska diida inay isbitaalka si degdega u keenaan qodob kaleed waxaa kamid ah hooyada markay isbitaalka imaado inay shaqaalaha isbitaalka la muranto dhada cunug hadda dhashay cunug hadda umula maa xidid laga helayaa waqtiga ka dhuminaysaa marka taasna marka inay ka tanaasulaan oo ilmaha u ogolaadaan dhakhaatiirta inay u shaqeeyaan qodob saddexaad waxay tahay isbitaalka oo kaleeto haamaha yaallo haanta ugu muhiimsan waxaa kamid ah haanta loo yaqaano oxygenka oo cunuga maadaama naqaskuu ku dhagayo sambuulka si fiican u shaqaynayn waa haanta ugu muhiimsan oo nolosha ka qayb qaadanaysa marka in ayadana haantaas aysan diidin aysan dhihin haantaas qofka lagu xiro rajo ma laha waa haan dhib badan waa marka taasna ayagana ay ogaadaan inay muhiim tahay haantaas Een, midda kale waxaa kamid oo kaleeto hooyooyinka hadiiba foosha ay ku daahaan oo umulisooyinka ay gabadha arkaan inaysan dhalayn saacadana ay haystaan inay iska soo rifaargareeyaan ama soo diraan ay dhahaan or isbitaalka aada go-aan ayaga kaa gaareen taasi waxay keenaysaa cunug kasta oo toban iyo sideed saac ka badan hooyadii foolanaysay yaa cudurdan lagu arkaa kuwa badan marka foosha gabdhaha in lagu daahin haddii la arka inay gabadhan dhalayn in dhakhtarka loo soo diro umulisooyinkana waxaa muhiima inay dareemaan cunug hadduu dhasho madaxa bararsan cunug aan ooyneynin inay dhahaan anaga waa kaa umulinay bar isbitaalka sii mar biyo cagaar ah ay kasoo baxaan ee, hooyada oo biyaheeda mar hore dilaaceen marka waxaasoo dhan hadday arkaan waxa la rabaa umulisooyinka inay gabadha u sheegaan waad umushay laakiin isbitaalka sii tag haddaysan umulinna inay dhahaan anaga go-aan kaama gaari karna isbitaalka tag cudurkan badanaa wuxuu ku dhacaa hooyooyinka umusha ku daa foosha ku daaha marka hooyooyinkana waxaan kula talinaynaa inaysan sida badan ku dhalin xaafadaha ay ku dhalaan isbitaalada qalabaysan si hooyada loo sii baaro infectionkay qabto ilmaha dhashay markaas go-aan looga gaaro ka hortag lagu sameeyo lasii duro waayo ilmahan infectionka marka koowaad ay lu dhashaan haddii guriga lagu dhalo wuxuu soo baxayaa saddex maalin kadib afar maalin kadib cunugii qalalaad keenaysaa boqolkii sagaashan sagaal cunugaas badan wuu dhintaa laakiin haddiiba dhakhtarku uu ogyahay inay hooyadan ku daahday foosha markay dhashay kadib cunugii oo nadiif wuxuu durayaa antibiotic ilaa asaa ka dhaliyey calaamadaha lagu garanaya waxaa kamid a hooyada cunugeeda inuu uu cabay xabkii oo kaleeto waxaa kamid ah in hooyada cagaar ka socday cunugan soo bixin macnaheed waxa waa cunugaas inuu cabay waxaa kaloo kamid a cunuga markuu soo baxoo kale in afkiisa lagu arka ama laga tufo malkii cadaa- cagaarna waa calaamada tusaya marka dhakhtarka inuu hadhow cunugan uu dhaho subses baa ku dhici karaa neonatal subses wuuna sii durayaa marka waa ka hortag badan waxaa waaye marka in la fahmo oo dadkanaga ay noqdaan dad ku xiran dhakhaatiirta fahmay inay noqdaan macnahooda yaa la rabaa waa mahadsantiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhow waxaa waraysiiyada ayaad dhegaystayaal weli dhegaysanaysaan waxaa faraha ka sii baxay xaaladda gobolka tanariva oo ka mid ah dhulka ay gumaysata dowladda kenya halkaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka socdeen dagaalo culus dagaalada u dhexeeya qabaa'ilka daga gobolka ayaa waxaa lasoo warinayaa in tirada dhimashada ay gaartay siddeed iyo toban ruux maleeshiyaadka dagaalamaya ayaa iminka bilaabay inay xoolaha iska laayaan iyadoo gobolka uu ka bilowday barakac culimada gobolka ayaa baaq nabadeed waxay u direen beelaha ku dagaalamaya halkaas dad walaalaheen oo soomaali iyo keyrkeedbe oo muslimiineh yaa wax isku laynahayaan jiiraankeenna qur-aanka wuxuu yidhi hadday laba ruux oo muuminiina dagaalamaan horta laba ruux oo muuminiin wayn dagaalami karaan wa in taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu laba koox oo muslimiinta ka midu muuminiinta hadday dagaalamaan hee annaga markaa maxaa naga rabaa ilaahi muxuu yidhi fa aslixuu baynakum baynahum kala maslaxeeya garab istaaga hadday labadii koox koox nabadda ay diiddo kooxda nabadda diidda iskugu taga fain baqad ixdaahuma cala ukhraa faqaatilu latii tabqii waxaan marka u fadhaynaa baaq nabadgelyo dadka walaalaha eh ee islaynahayaan ee jiiraanka wala degan dagaalka asaga in la joojiyo in la joojiyo faa'iido adduunna ma laha faa'iido aakharana ma laha barakac iyo dhibaato iyo dhac siddeed iyo toban ruux hadda geerisii maraysaa siddeed iyo toban ruux oo bangad lagu dilay dhaawacana ha sheegin dhowr boqol oo xooloo arigana waa la laayey lama dhicin waa waa la laayey dhaqanka soomaalida xoolay kala dhici jireen laakiin kuwan xoolay bay laynayaan arigi konton neef oo ariga hal meel lagu dilay baangad baa xoolihi xayawaanka lagu leynaya marka hataa insaaniyadda ma sheegayso xayawaan in la dilo marka ilaahay ummadda ha kala qaboojiyo reegaarisow annagan ummadda aan u duceyno baaqan aan u dirno
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag xubin ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee maamulka la baxay somalilan ayaa wuxuu ku hanjabay inay sii socon doonaan dhagaxda ay ku weerarayaan xisbiga haya talada maamulkaas maalintii shalay waxaa mar kale magaalada burco dhagaxaan lagu weeraray mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiya oo ah kan hadda haya talada maamulka la baxay somalilan xisbiyada oo u diyaargaroobaya doorashooyin ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay hawada isku marinayeen hanjabaado culus xubin ka mid ah xisbiga wadani ayaa wuxuu sheegay inay sii wadi doonaan dhagaxaanta ay ku weerarayaan xisbiga talada haya ee maamulkaas haddii uusan joojin dhibaatada uu ku hayo xisbiyada kale maalinimadii shalay ahayd magaalada burco niman wasiiraa oo yidhi xafiis baan furaynaa oo isa soo abaabulay ayaa waxay baabuurna iyagaa saarnaa baabuurna dhagxaantooda ku soo qaateen sidai caadadu ahayd nimankaa korneylada ah iyo nimankaa wasiirada gobolkoodu dhacay wakhtigoodu dhammaaday dee xukunkoodii ay ka hadhay muddada sidee laatan cishaa ka badnayn markay arkaan xaaladii gobolka togdheer iyo guud ahaan shacabka somalilan wada socota markay arkeen in aanay fariinta ay sidaan mid aan ahayn ka soconaysa markay arkeen qorshahoodii toddobada sano ay ku soo shaqaynayeen mid aan somalilan guul gaarsi inuu yahay baa waxay go'aansadeen sidii caadada u ahayd fariintii qudhaatay yaqaaneen inay markaa dadka faraan taasoo ah inay shacabka kala qaybiyaan oo ay burco u kala sheegaan ay qoloqolo kala yihiin laba daamoodna kala yihiin waxaa taa caddaynkuugu filan ereygaay nimanka wasiirradii isticmaaleen oo ahaa beritoole marka daantaa kala timaadaan ama xisbiga waddani yimaado waa la idin shiidi doonaa waxaan leeyahay runtii ceeb bay ku ahayd wax laga yaqiiqasoodana way ahayd niman wasiiriina eryada noocaasa ummadda ay la hor yimaadaan guud ahaan waxay ku tusaysaa guuldarrada xisbiga kulmiye iyo tayaxumada dadka xilka u haya maanta qarankeena jamhuuriyadda somalilan waxaan ugu baaqaynaa kulmiyow adaysa shiida shalay dhagaxaagan aadunbaa watay gaadhigaad ku dhufatayna aduunbaa watay xisbiga waddan waxau shaqaarika kaga leeyahay ma jirto waxaan u ogeysiinayaa ama aan u sheegayaa guud ahaan reer burco inay maanta ka dheregsan yihiin saacadahana ay saacadihiin in naxliga aad qaybin jirteen ay yihiin in aanay qaadanayn baan idiin sheegayaa waxaan ka argoosan doonaa xisbiga kulmiye talaxumadii dalkan u gaarsiiyey waxaynu waddo marin doonnaa haddii aan la yidhaahdo oo aynu qiyaamahooda soo saari doonnaa kuwa tayada xun leh ee xisbiga kulmiye hogaamiya ee dalkeennii baabi'iyey waa laydin shiidi doonaa waxaan u sheegaynaa naxli dambe ummaddoo sheega inaanay soconaynin ha loo diyaargaroobo doorasho aynu ku amba bixinayno madaxweyne muuse biixi iyo xisbiga kulmiye labadu si aanay noogu kala hadhin waa ka xunnahay in kulmiye isagoo isagu isla dagaalamaya uu dagaalkiisa dad kale ku eedeeyo arrin xumada qorsho xumada gobol kasta ka jirta kanaan joogno ka jirta ka hargeysa ka jirta baroodjeex ka burca ka jirta talaxumada haysataa inay kula soo ciiraan ciddii ay u talinayeen midna waan halkan baaqbaa dheer baan ka dirayaa waxaan shacabka somalilan u sheegayaa cabdiraxmaan saylici oo madaxweyne ku-xigeenka qaranka iyo muuse biixe cabdi xafiiska mar bay ka wada baxayaa shacabka somalilanna taa ogaadaan labadaa nima kala harayaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga alfurqoon xaflad lagu dooranayo nabadoon beesha sade ku matalaya wilaayada jubbada dhexe ayaa waxay ka dhacday magaalada jilib xafladdaasi oo ahayd mid heer sare ah ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin culimo waxgarad iyo sidoo kale salaadiin iyo abwaaniin beesha sade ayaa waxa ay dooratay nabadoonka guud ee sade ee jubbada dhexe kaasoo hoostaga suldaanka guud ee labada jube suldaan cabdiweli madoobe yarow kelimaad kala duwan ayaana munaasabadda laga jeediyey ugu horeyn waxaan idiin soo gudbinaynaa sheekh cabdulaahi raabi oo ka mid a culimada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kelimada lai sheegay waxaa weeyaan in lagu dooranayo naqiib maaragtayne beelaha soomaaliyeed beelo ka mid a oo qaraabadii ay dooranayaan maaragtayane muxuu ahaa naqiib marka awalan wa qabla kulli shay ilaahay subxaanahu watacaala naftaydii idinka taqwada ilahay baa idin dardaarmaya ilaahay wuxuu leeyahay walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah dadkii idinka horreeyey idinkaba inaad alla ka baqdaan baa idin dardaarmaya taqwadana markii lasoo uruuriya waxaa weeyaan imtihaalu awaamir illaahi waijtinaabu nawaahi ilaahay wuxuu ku amray ee uu ku faray oo aad u hoggaansato ood la timaado wixii uu kaa reebayna inaad ka hadho taqwadu waa intaas taqwada ilaahay inta la sheegaya intaasaa lagu soo uruuriya bacda taqwa ragga hadda ii muuqda dhallinyaradu way ku yarta nin walbaaba maaragtay garhkaa u guduudan ama u cad macnaha waxaan kaa ciradu waxay ka mid tahay calaamooyinka adduunyadani maaragtay yani muxuu ahaa in ay ku sahansatay malakumowdkuuna saacad la arkaba uu ku soo kor istaagay uu leeyahay kan maxaa u hadhay ilaahay cabsidiisaas guud waan idin dardaarmayaa naftaydiiyo idinkaba xafladdan xaflad mubaaraka allah ka yeelo naqiibka la dooranaya naqiibid dalka iyo dadka iyo diintaba u khidmeeya allah ka yeelo camalkiisa ilaahay ha sadeediyo ilaahay ha toosiyo fariin yar baan marka idin farayaa nimankiina nuqabada ragga hadda meeshan hortayda fadhiya in badan baan wejiyadooda garanaya nuqabay u badan yihin shaatiga aad qabtaani welibana naqiibka dhulkan joogaa shaati uu qabaaye waa shaati diineed wax badan in uu maaragtay yani muxuuha la rabaa shaatiga inuu ilaaliyo wasakda ka ilaaliyaa la rabaa marada cad iyo marada kale isku si loogama ilaaliyo wasakda marada cad wasakdu markii way ka muuqan oo kan wasakda qabaay maxaa laleeyahay muxuu muu dharka iska bedelaa laleeyahay in eh, naqiibku is ilaaliyaa loo baahan yahay dhowr shay baan kula dardaarmayaa naqiibka cusub iyo naqiibadiina oo kaleba cumar ibnu khataab radia allahu tacaala canhu waardaa kitaabka awlawiyaadkiisa laga qoray cumar ee labada mujallada oo dan badan ba wax ka arkee markuu waali uu dirayo oo uu dal u dirayo degaan u dirayo wuxuu kula dardaarmi jiray cardi fi larda ka ahlihaa buu odhan jiray dhulka waxaad u barataa sida dadka degaanka degani ay u yaqaanaan mu- muxuu kaloo uu yidhi wacarif innaasa ka cariifiha meeshan ujeeda waa midaas dadkana wax degaanka joogana waxaad u barataa sida ninka naqiibka ee cariifka ahee ee loo idmadee sudaanka oo ugaaska u ah malaaqa u ah sida uu degaanki dadkiisa u kala yaqaano adiguna degaanka u kala baro dadkiisa u kala baro ninka suldaanka ee dadka yaqaanaaye wuxuu yaqaanaa ninka qaaraandiidka ah ninka deeqsiga ah midka bakhaylka ah qoyskan waxba laga qaadin qoyska khayrka daran qoyska barakada ku jirto qoyska maaragtay yani meesha laga galo ayuu ninka suldaanka yaqaanaa waa inuu ninku aqoon u leeyahay dadkan loo diray jifooyin jifooyin waa inay yihiin iyo dadka siday kala yihiin waa inuu barto degaanka loo dirayana waa inuu yaqaano waa qodob qodobka labaad ibnu caqiil markuu alfiyada ka sheekaynayo marti uu sharxayo eh, shawaahideeda wuxuu leeyahy yasuudu lf- yasuudu lfataa liqowmihi bilcata walxilmi wasabri lmuxalladi waxaa weeyaan nin cariif wuxuu ku noqdaa suldaan ku noqdaa hogaamiye ku noqdaa bilxilmi dulqaad ma weligaa waxaad aragtay nin suldaanuhu xaydxaydanayo markii nin isdagaalaanba feer u duumanaya suldaan waa kii ah- see ahaan jiray markii la isqabtaba soo kii maartay yani muxuu ahaa dhulka seexan jiray origu istaaga odhan jiray sooma nin isagiiba dagaalku ka soo horeeyo caydu ka soo horeyso oo habaarku ka soo horeeyo ma suldaan buu noqdaa yasuudu lfataa liqowmihi bilxilmi waa inuu horta dulqaad leeyahay deganaansho waa inuu leeyahay sabir waa inuu leeyahay walcataa waa inuu nin deeqsi ayah zamankan waxaa soo baxday salaadiin aan gurigoodaba la aqoonin meelaha uun een, maqaaxyaha unan koob shaaha lagu kala cabo mooye suldaan aan gurigiisaba la tegaynin oo la aqoonin oo hilib laga cunaynin oo martida meel fog ka timaadi iyo kuwa een, ca- u yimaada maxkamadaha iyo ayna gurigiisaba aqoonin war suldaanku xaggee degan yahay maba naqaanaba annagu hadhowna markuu reerka u tago wuxuu rabaa in loo loogo oo loo qalo oo loo soo dhoweeyo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam likulli malikin lahu bitaanataan nin kasta oo meel madax looga dhigo laba kooxood buu leeyahay koox khayrka u sheegta oo hadduu khayrka xusuusto si eh, maaragtay yani ku- een, ku riixda war khayrkaasaad xusuusatay oo shalay aad sheegaysay aan ku dhaqaaqin yidhaahdo oo reerka sida khayrka u samee oo wixii khayra xusuusisa hadduu halmaamana maaragtay yani xusuusisa hadduusan halmaaminna eh, u sheegta ayuu leeyahay qolana waa bitaanatu suo wixii khayra xusuusta xaggay kaga maray aa arrintu maanta ma- ah, saas maaha ninkaa waxba ha isku siinin ninkaa hebela saas samee wixii khayra u xusuusta way ka eh, een, maaragtay way ka way dhaafinayaan wixii sharoo dhanna way la ag fadhiyaan waxaa laga duulayaa eh, meesha uu suldaanku u yahay amaama allaahi mas-uuliyadda nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka aad ar- maqasheen aad aragteen wuxuu leeyahay man tawallaa min ummati cashara famaa duunaha ummadayda ninkii toban ruux mas-uul u noqda iyo wax ka yar maalinka yowma alqiyaama isagoo lugihiisa iyo mad- een- een gacmihiisu saa isugu xidhan yihiin oo qaawan oo sidaasaa jahanamo malaa'igtu zabaaniyadu ay hor keenaysaa markaasay waxay sugayaan amar bay xagga kor ka sugayaan jahanamo ku rida iyo in laga furfuro nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xarkahan ku xidhxidhan ee luqunta iyo lugaha iyo gacmahaba isku xidhan waxaa ka furaya buu nabigu leeyahy cadligii uu tobankii ruux iyo wixii ka badnaa uu u sameeyey fag fag fag bay odhanayaan markaasaa laleeyahay sii daay qurmuhuna waxaa weeye buu nabigu oo jahanamo saa loogu ridayaa kubadda sideedii salka loogu geynayaa jawrkii iyo dulmigii iyo cadaalad la'aantii iyo wixii uu qasanay afka buuxso cidi kuma arkayse isnidaami cidi kuma arkayse ilaahay baa ku arko kaan mualica nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam kullu laxmin nabata bilxaaraam fannaara awlaala hilib cayil kasta oo lagu cayila shay xaaraama naarun baa kaa goynaya in xadiidka bukhaari ina rijaala yaquuduuna fii maali illaah dachum falahum naara yowma alqiyaama cidi kuma arkaysay aad tidhaahid allaha khaaliqa yaclamu khaa'inata acyuni wamaa tukfi suduur allahaasaa muطalica dadka aad raaciyadda mas-uulka u tihiin allaha looga boqo daaqadooda waxaan ahayn yan yasira walaa tucasira u fududeeya oo ha cuslaynina bashira walaa tunafira khayr u sheega oo hadidinina dadka nabigu calayhi salaatu wasalaam khalqiga ilaahay nin baa nabiga ku soo baxay xagga suldaanka la yidhahdo markay dhibaata xagga suldaanka in la yidhaahdo bacd allah curafada maaragtay yani inay kor isu qaadaan intaas kadib waxaa xafladda ka hadlay hogaanka nuqabada gobolka jubbada dhexe اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا إخواني إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكله نسيي نعمة الإسلام والإيمان نعمة الأمن نعمة الصحة إلهي سنكم هذنينا إن شاء الله تعالى وأرنا حفلة قروح ذي وناقة بضن لغم هل العيار وحل وهل وأسلوقنا هاي رقة فرمها كم مقام إلهي سبحانه وتعالى حفظيه أمتاشا إلهي نوبضي أن وسود ويننا ولالكين آذن علي آذن نبضانك جبضة دحا باش السدى waxaan leenahay soo dhawow marxab gacmo furan ku soo dhawow ilaahay idimkii qalbi furana ku soo dhawow khulaasatul qowlka waxaan leenahay nabadoonka soo dhawow soo dhawow salaadiintii ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada dhexe ku soo dhawow naga midaa tahay kaa midaan nahay insha allahu tacaala midnimadaana wanaagsan ilahi subxana wuxuu leeyahay wactasimu bixablillahi jamiica walaa tafaraqu xarag ilaahay qabsada eh ku kala tagina waxaa muujisaan beeshiisada haddaad tihiin midnimo ilaahay subxaana wa tacaala wanaaggii iyo khayrkii iyo midnimadii aad gaarteenna ilaahay ha idin ziyaadiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh nagu soo kulmiyey makaankan sharafta badan qaala allahu tacaala wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha maanta waxaan ka soo qaybgalnay haddaan nahay nuqobada jubbada dhexe ee gogol ay dhigatay beesha side ay ku dooranayso naqiib ama nabadoon ay ku dooranayso ayaan ka soo qaybgalnay naqiib aadan cali aadan naqiibow soo dhowow waan ku soo dhowaynaynaa gacmo furan baan kugu soo dhowaynaynaa beesha reer sade waxaan leeyahay naqiibka aad noo keenteen waa idinla qaadanay waan soo dhowaynaynaa waan la shaqaynaynaa gacmo furan baan kula shaqaynaynaa waa nin walaalkeena ah waxaan ku walaaloolinay kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka si diiran baan u soo dhowaynaa haddaan nahay nuqobada jubbada dhexe waxaa laguu doortay ummadda oo macnaha ay kuu soo dooratay beesha sida iyadoo isu dhan inaad kitaabkii ilaahay aad ku maamusho iyo sunnadii rasuulka inta macnaha aad sunnadii rasuulka iyo kitaabka aad ku maamulaysana inay iyagana ku caddeecaan ayaan farayaa adiguna insha allahu tacaala ilaahay ha kugu kaalmeeyo culays baad qaaday culayskii ilaahay ha kugu kaalmeeyo annagana walaalahaagii baan nahay garabkaagii baan nahay waa kula shaqaynaynaa intaas ayaan kusoo gebagabaynaya wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan waxgaradka qabiilka sade oo uu ku jiro suldaanka guud jazaakum allahu khayran beeshu waxay degi jirtay dhulkan laisku dhihi jiray jubbooyinka haddana labada gobol loo kala jaray reerku wuxuu u badan yahay walaayada jubbada hoose deganaantiisa iyo tuulooyinkiisa halka ayay u badnaayeen walaayada jubbada hoose waxaan la kulannay waaliga jubbada dhexe nabadoonnada odayaasha iyo suldaanka ee beesha sade waxay walaayadu noo direen oy dhaheen waa laydinka rabaa nin nabadoonoo naqiibka jubbada dhexe noqda oo beesha ku matela keena runtii waa la soo daahnay laakiin waxaa muhiim ah in lala yimaado wax la isku raacsan yahay oo dhammaan isku calool laga yahay haddii lala yimaadana khayr weeye waxaan wadnaa naqiibkii jubbada dhexe oo walaayada jubbada dhexe la shaqayn lahaa oo beesha sade wuxuuna fadhiyaa goobtu hadda fadhiyaa wuuna hadli doonaa warkaa la siin doonaa waxaan rabnaa ugu horrayn annaga waan keennay ka sade ahaan waa keennay ka maamul ahaan ka walaayada jubbada dhexe ahaan inaad adinkuna nala qaadataan oo naga guddoontaan oo gacmo furan ku soo dhowaysaan waxaan kaloo ka rabnaa odayaasha dhaqanka wilaayada jubbada dhexe oo ayaguna goobta fadhiya dhammaan ayagana inay nala qaataan baan rabnaa wajasaakumullahu khayran kolley waxaa laigu soo dhoweeyey sidaa meeshay fadhiyaan u da'weyn waxaan mahad celinaynaa walaayada sida sharafta leh noogu imaaday ee noo soo qaabishay khaasatan jubbada dhaxa waxaan kaloon u mahad celinaynaa beelaha walaalaha aan nahay deriska aan nahay waxgaradkooda ama nuqabadooda ama nabadoonyadooda lagu casuumay shirka oo noo imaadayna ayagana waan u mahad celinaynaa waxaana laga suuhayey ninkii jubbada dhaxa u masali lahay sida baana laga suuhayey waanu la daahnay sidaan ognahay inaan la daahnay baan garaaw ka nahay sida baadka iyo biyahaba loogu baahan yahay baan anigu walaayada ugu baahannahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaayadeenna sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ninkaas wakhtiga dheer nagu qaatay laga soo sheekeeyey maantana aan keennay inay si sharaf leh oo sidii beesha u soo xulatay iyaduna nooga aqbali doonto ayaan ka rajaynaynaa nuqubada gobolka jubbada dhexe ayaguna waxaan ka codsanaynaa si sharaf leh oo kalsooni leh oo dadnimo leh inay ola shaqayso walaalkaas ku soo kordhay anigu warkayga intaasaan kusoo gaabin lahaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu إن شاء الله تعالى هذا الوحى وفي عن كيس جابا مع وح كتصيو حكعد سنة ولاية جبادة دحى نمكن نبضون كها بيش السد كم مقناد وان كان وحن عدسنينا شي الشرف له إن النولا قادتان وإذن كعدسنينا ده دردارا مدنا كل السجن و نمكن ما أنت حلو ديبنا السجن دي بقبا ماشي أنا مال لو وارا يا معها ومال دار لقتك يويان qofka loo dhiibana isagaa dhibaato qoorta loo geliyey ninkaas oon anaga u aragnay cadli ahaan inuu ma og tahay maanta wax wadi karaan u aragnay waxaan codsanaynaa inaad nala qaadaan أولا الله سبحانه وتعالى ayaan u mahad celinayna uma waxaan u mahad celinaynaa walaayada jubbada dhexe ee ugu horeeya waaligeenna marka labada jubba la kala jaray wuxuu inoo diray nabadoon beesha sida ku matala jubbada dhexe nabadoonka muddaan la maqneen ilaahayaa suurtageliyey maanta inaan keeno insha allahu tacaala nabadoon aadan cali aadan ayaa beesha keentay waa laisku raacsan yahay wax khilaafa kama jira kama jiro insha allahu tacaala waxaan rabnaa in la aqbalo ay walaayada naga aqbasho beeshana uu hooshii ay u idmata isagana uu maxaan ku irahdaa ku shaqeeyo jazaaka allahu khayra jazaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sidoo kale xafladda intii ay socotay dadkii ka hadlay waxaa ka mid ah nabadoonka la doortay waxaa lagu magacaabaa aadan cali aadan khyaare asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ummadda muslimiinta ee meesha iskugu imaaday nooc kasta oo meesha ku fadhiyaan salaanta islaamka ku salaamaya salaanka bacdi ilaahay subxaana qaadir ahaa ee makaankan isugu kaana keenay annagoo muslimiin ah baan u mahad celinayaa uma waxaan u mahad celinayaa maamulka ee walaayada jubbada dhexe ay nagala joogto oo hogaaminaya sheekh cali darwiish waxaa kaloon u mahad celinayaa xarakatul-shabaab almujaahidiin ee hogaaminaya amiirkeenna xafidallahu allah xafida abu cubeedo dhammaan waxaan mahad celinayaa beesha maanta gogashaan dhigatay ee xalfaddan ee naqiib naqiibyada ka mid ee soomaaliyeed ku dooratay una dooratay maxaan ku yidhahdaa gobolka jubbada dhexe ayadana waan u mahad celinayaa beelaha soomaaliyeed ee meesha fadhiye ee walaalaha aan nahay oo ehelka aan nahay oo abti iyo eesin iyo adeer isu nahayna waan u mahad celinayaa islaamka intaas ka bacdi anigu magacayga waxaa la yidhaha aadan cali aadan waxaan nahay naqiibka cusub ee u dooratay beesha sida hawsha ayada aynu macnaha u qabto ma dalbanin ayadaa ay dalbatay ilaahay waxaan ka baryahayaa idinkana idinka baryahayaa inuu xilkaas alla ila garab gala idinkana ad ila qabataan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bacdsalaam walaalayaal allah ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala allihii inagu kulmiyey makaankan khayrka badan oo beesha sade ay ku dooranayaan naqiibka u matalaya gobolkan jubbada dhexe ilaahigii maqaamkana soo fariisiiyey ee goobjoogayaasheedii nagama dhigay ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi beesha naqiibka soo dooratay iyagana waan u mahad celinaynaa mahad celintaa kadib waxaan u mahad celinayaa walaalaha martida ah ee nala jooga oo isugu jira culamaa udiinka iyo nuqabada gobolka iyo nuqabo kaleo fara badan oo iyaguna ka socda beelaha soomaaliyeed oo dhammaan u yimid xafladdan inay ka qayb galaan dhammaantiinba waxaan leenahay jazaakum allahu khayran intaa kadib insha allahu tacaala awalan waxaan macdirada iyo cudurdaarka ka aqbalayaa odayaasha beesha sida suldaanka ugu horreeya oo ka cudurdaartay dibudhaca ku yimid muddada toddobada bilood ayaan ka sugaynay inay gobolka naqiib u magacaabaan waa idinka aqbalnay insha allah jazaakum allahu khayran cudurdaarka aqbalaadda ka bacdina waxaan rabaa insha allahu tacaala naqiibka naqiib aadan cali aadan ilaahay subxaana wa tacaala inoo barakeeya mid aan isfahna oo wada shaqayna allah ka dhigo mid beesha anfaca oo beelaha kale muslimiinta gobol ku noolna anfaca allah inooga dhigo insha allahu tacaala taladiisana ilaahay waxaan u weydiinayaa sawaabka iyo xaqa inuu ilaahay waafajiyo shari shaydaan allah ka xijaabo aadanow beel culus oo beelweynata soomaaliyeed ka mid ah beelaha soomaaliyeed yaa oday lagaaga dhigay gobol weyn oo gobollada soomaaliyeed ka mid ahna mas-uuliyaddiisii yaa laguu dhibay waxaadna insha allahu tacaalaa saacaddan laga bilaabo aad ku biiraysaa nuqbada gobolka jubbada dhexe yaad xubin ka taha hadduu ilaahay idmo odayaashii nuqabaduna waa fadhiyaan in badan oo ka mid a naqiibkii aad noo keenteen waa idinka aqbalnay sidiisaan ku qaadanay waxaan rabaa guud ahaan beesha inaan u dardaarmo beesha sade midnimadu waa shay qaali ah abwaankii hadda gabyahayna ee, wuxuu ahaa halkudhigiisuu ahaa midnimada waad arkayseen ilaahayna subxaana wa tacaala ka muslimiin ahaan wuu inoo dardaarmay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xarigi ilaahay inaan wada qabsanno oo aanan ku kala tegin yuu ilaahay subxaana wa tacaala ina amray waxaan idiin dardaarmayaa xariga ilaahay inaad wada qabsataan jihaadkana hormuud aad u noqotaan yaan idiin dardaarmaynaa midnimadu waa shay qaali ah ummaduhu waxay ku kala tageen oy ku guulaystaan horumarna ay ku gaaraan deymaha iyo xuquuqda lagu leeyahay in isaga bixiyaan deriskoodana wanaag ay kula dhaqmaan waa markay taladoodu midaysan tahay midnimadooduna ay mid keliya tahay tafraaruq hadduu jira dadku ay iskhilaafsan yihiin dadkaasu meel ma gaaraan xaq lagu leeyahayna iskama bixiyaan derisna wanaag kulama dhaqmaan saada isuma talisay noqonayaan marka midnimadaa ilaahayna uu ina faraya yaa marka ugu horreysa idiin dardaarmaya waxaad ogaanaysaa raggiina nuqabada ah ee haddii hor fadhiya beesha kuwa ka socda iyo kuwa kaleba dhammaantiinba mas-uuliyiinatiin nabiguna calayhi salatu wasalaam wuxuu inoo sheegay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati dhammaanteen waxbaa nala raaciyey waxa nala raaciyana maalinka qiyaamo waa nalaga weydiinayaa inagoo qaawan yaan ilaahay hor istaagaynaa waxaas waa nala weydiinayaa mas-uulka aan ka ahayn qof walba waa inuu ku talagalo wuxuu rabbigii berri kula hadli lahaa maanta inuu sameeyo waxa ugu badanee qofka mas-uulka uu ku badbaadayana waa cadaaladda cadaaladdaa ka mid a cadaaladda waa inaan ku dadaalno oo ilahay ka baqno ummadii aad hogaaminaysaan haddii qaaraan loo qaybina in cadaalad loo qaybiyo waxyaalaha annaga hadda shakaawaadka na soo gaara waxaa ka mid ah shantaa farood miyay siman yihin beeliya waxaa laga yaabaa shan jufo inay tahay soomaan shanta jufa marka ilaahay sunnadiisaba ka mid maahan jufo walba inay laba boqol oo qoys laba boqol oo qoys laba boqol oo qoys suuragal ma noqonaysaa ma noqonayso ilaahay sunnadiisa waxaa ka mid ah beelaha qaarna inuu badiya qaarna dhexdhexaad ka dhiga qaarna uu yareeyo soomaa haddii odayga naqiibka u qaaday cadaaladda markuu sa hadduu yidhaahdo dadka ha loo cadaalad sameeyo kun dollaran soo qaaday soo shan jufo minhaa min laba boqoloo dollar hala keena haddii la cadaalad bay noqonaysaa reerna hal hal dollaraa ku aaday qolona maxaa ku aadaysa toban dollar iyo wax ka badan soomaan taasu cadaalad bay noqonaysaa waxaan rabaa dadka inaad cadaalad u samaysaanoo ilaahay uga baqdaan shakaawaadka noo imaanaya ka mid a oo dadka qolo walba waxay jufo walba waxay qaadi karta in la saaro mas-uuliyiintayna si gaara ugu dhacaysaa innagu waxbaan idiin soo dhiibnaa idiinma qaybina qabaa'ilka idinkaa u qaybiya markay maxkamaduhu xukumaan idinkaa dad ka soo aruuriya dadka u cadaalad sameeya ilaahay ha looga baqo oo ha loo cadaalad sameeya ummadda aada mas-uulka ka tihiin dacwada inaad ka gudataan innagaana laga doonayaa maadaama naqiib aad tahay annaguna wilaayadii haddaan nahay dadkii dacwada saan uga gudan lahay inaan u istaagno dadkeennu miyii magaaloba way joogaan beesha sida si gaara waxaan u dardaarmayaa camalkan jihaadka inaad garab istaagtaan bugaagta laga qoray axmed gurey imaam axmed gurey ee taariikhdii jihaadka xilligiisa ahayd beelaha lagu ammaanay soomaalida marka laga hadlayo halganka jihaadka inay safka hore kaga jireen beeshaan sida kamid ahayd sooma maadaama xilligaas awowyaashiinba ilaahay uu ku sharfay jihaadka iyo hogaamintiisa maal iyo nafba inay ku bixiyaan idinkana waxaa laydinka rabaa maanta raadkood inaad qaadaan allahu akbar khayrka iyo wanaagga mar walba waxaan idiin dardaarmayaa inaad hormuud u noqotaan biidn illaahi aadan waa wakiilka suldaanka beesha sade wakiilkiisa wey taana marka insha allahu tacaala inaan dareentaan waan rabay jazaakum allahu khayra ilaahi idin barakeeya waan idinka aqbalay naqiifkiina waa idinka qaadnay wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi dhegaystayaal wuxuu ahaa sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhowaxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي